إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo saf ballaarana ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose waxaa fashil kuu soo dhammaaday kulan ay magaalada garowe ku lahaayeen xildhibaanada maamulka puntland kuwaasoo eed u jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaas dowladda federaalk ayaa badka badda soomaaliya ka jartay in ka badan shan boqol oo kilomitir taasoo ay dadka qaar ku micneeyeen arrin la xidhiirta badda soomaaliya ay kenya muran ka gelisay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmooyin iyo deegaano horleh oo ka tirsan gobolkaas dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda etoobiya iyo kuwa tigreega ayaa weli ka soco dalka etoobiya qoysas fara badan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka u diyaargarooba warkaas oo fidsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo saf ballaarana ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ee kuwa soomaalida ah ee gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose milatariga mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay weeraro saf ballaarana ku mireen saldhigyada ciidamada shisheeye ee shabeellaha hoose oo ay ka mid yihiin arbacow calamada janaale zabiid iyo sidoo kale lamber lixdan dhammaan saldhigyadan waxaa ku wada sugan ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay gaar ahaan kuwa uganda iyo burundi iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka sidoo kale mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan jabahada wilaayada jubbooyinka xalay waxa ay weerar ku qaaday saldhigyada kale ah husingo iyo qowqaani halkaasu ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya khasaaro ayaa laga soo sheegayaa dagaaladan walow aan faahfaahintooda rasmiga la helin wixii kasoo kordha wararkayaga iyo sidoo kale barnaamijyadan idinku soo maqanaya ad insha allah kaga baga doontaan weeraradan safka ballaaran ah ayaa waxay imaanayaan xilli maalintii shalay dagaalo aad u xoogan ay ka dhaceen deegaanka bacaadweyne ee gobolka mudug halkaasoo inta la xusuusto ciidamada dowladda federaalka looga dilay in ka badan konton iyo saddex askari oo uu sarkaal ka mid yahay halka sidoo kale mujaahidiinta ay dagaaladaas ku furteen lix gaari oo nooca dagaalka ah halka mid kalena ay gubeen war ku saabsan kulan fashil kusoo dhammaaday oo magaalada garoobe ay ku lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas eeda kusoo maqan balse markaan dowladda federaalk ayaa bedka badda soomaaliya ka jartay inka badan shan boqol oo kilomitir taasoo ay dadka qaar ku micneeyeen arrin la xiriirta badda soomaaliya oo ay kenya muran ka gelisay maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya dhowaan manhaj cusub oo ay daabacday wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ayaa waxaa ka mid ahaa buug ka hadlaya juquraafiga kaasoo lagu qoray arrin khatar ku ah khayraadka badda soomaaliya bedka badda soomaaliya ayaa ah saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kilomitir oo iskuweer ah balse manhajka cusub ee dowladda farmaajo ay daah furtay ayaa lagu sheegay in soomaalidu ay leeyihiin keliya badbadeed oo dhan laba kun iyo siddeed boqol oo kilomitir arrintan ayaa ah halis cusub oo abuuri karta waayitaanka khayraad badan oo ay soomaalidu leeyihiin manhajkan ayaa hadda lagu faraqay iskuullada magaalooyin ay ka mid tahay muqdisho taasoo la baraya carruurta soo koraysa islamarkaana loogu sheegayo oo keliya carruurtaas inay soomaalida leedahay laba kun iyo siddeed boqol oo kilomitir oo keliya haddaba qaar ka mid a barayaasha iskuullada magaalada muqdisho ayaa sheegay inay arrintan mas-uuliyad darro ku noqonayso haddii ay hadalkaasi carruurta u meeriyaan waa kan mid ka mid a macallimiinta iskuullada magaalada muqdisho oo sheegay inay awal hore shaki ka qabeen sababta loo hakiyey kiisaska dacwadda badda ee uu farmaajo kenya u saxiixay waxaa jiray muddo badan in muran uu ka dhex jiray kenya iyo soomaaliya waad og tahay marka wax loo yaqaano maritime dispute wax la yidhaahdo oo u dhexeeya soomaaliya kenya dowladii dowladan ka horeysay xasan sheikh inay dacwo geysay markaas maxkamadda i c j-da dacwadaas inay hakatay muddo saddex jeera dib loo dhigay shakigaas badan ummaddu ay qabto dowladuna aanay weli ka hadlin meesha arrintaasi marayso waxaan u arkay mas-uuliyaddii saaran mas-uuliyadaasna aan la wadaagi karo bulshada soomaaliyeed iyo qalad mafdinaya oo wax qaldana ay jiraan inay wasaaraddu saxdo hadday aragto haddii kale oo wax jiraanna meesha wax u jiraan loo raadiyo sidoo kale waxa uu soo bandhigay waxa ku qoran manhajkan cusub ee ay soo daabacday wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka masaaxati fi somaal macnaa waxa weya biriga waa lix kun saddex boqol soddon iyo toddoba lix boqol lix boqol konton iyo todoba kilomitr square ah marka biriga laga hadlayo badda marka laga hadlayana waxa weeyaan saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kilomitr oo dheerara weeyaan markaas waxa weeyaan badda soomaaliya marka sidai annaga aan ku naqiinay sidaasay ahayd markaas waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa masaaxada beriguna sidaasay ahayd coostiga dherarkiisana sidaas oo ahaa hadda waxaa ku qoran maxaa la yidhahdaa manhajkan dambe maadada markaasi waxa weeyaan juquraafiga ee fasalka labiyo tobnaad waxaa ku qoran laba kun iyo sideed boqol markaasi kilomitr long macnaha inay tahay dherarka badda soomaaliya dowladda federaalka ee uu majaraha u hayo farmaajo ayaa gacanta ka bixisay khayraadka waddanka iyadoona mar sii horeysay dhowr dekadood ku wareejisay xabashida itoobiya
dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda itoobiya iyo kuwa tigreega ayaa weli ka socda dalka itoobiya maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya dalka itoobiya waxaa weli ka socda dagaallo qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa t b l f ilaa iyo shan magaalo ayaa la isku faarsaaray dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay iyadoo labada dhinacna ay guulo ka sheegteen dagaalada socda dagaalada waxa ay u muuqdeen kuwo ay maamulayeen tigreeg ah oo iyagu un ayaa weerar ku ahaa ciidamada dowladda itoobiya t b l f waxay isku dayayaan inay dib u qabsadaan magaalooyinka lagala wareegay waxaa caadi u shaqaynaya tifigooda raadiyaha iyo warbaahinta afkooda ku hadasha kuwaasi oo laga daawanayo lagana dhageysanayo meelo ka mid ah waddanka itoobiya taasi oo caqabad ku ah dowladda biye axmed dagaalo shalay dhacay ayaa la isku gabal dhacsaday waxaana meelaha ugu badan ee lagu hardamay ka mid ah xawseyn nablaad abraha iyo ataasha t b l f ayaa doonaysa in ciidan kasta oo cagta soo dhigay gobolkooda uusan halkaa ka bixin halka abiyana uu rabo inuu soo afjaro ciidamada tigreega saacadihii lasoo dhaafay ayaa jabhadda t b l f waxa ay soo bandhigeen duuliyo kaxaynayay diyaarad miig ah oo ay soo rideen hogaamiyaha jabhadda xunaynta dadka tigreega dabarsion gabra makhail ayaa sheegay ciidamadooda inay ka dagaalamayaan nawaaxiga maqallah islamarkaana ay sii wadayaan weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda dagaaladan dhacay ayaa imaanaya xilli dowladda abiy axmed ay sheegtay in howlgalkii ay ku qaaday gobolka tigreega uu dhammaaday islamarkaana guulo ay ka gaartay ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ka hor hadlaya baarlamaanka waxa uu sheegay in labadii sano ee lasoo dhaafay uu ahaa maqaarsaar u shaqeeya t b l f waxa uu tilmaamay inuu ka badbaaday iskudayadii oo la doonayay in naftiisa lagu dhaafiyo waxa uu sheegay in reerkiisa uu dibadda u diray si ay kaga badbaadaan tigreega abiya ayaa xilka qabtay bishii abril sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ninkan oo ah nin ay soo carbiyeen tigreega ayay u arkayeen in waddanka ay ku maamushaan laakiin waxaa muuqata in uu xilalkii ka qaaday saraakiil sarsare oo ka tirsan t b l f taasi oo sii xoojisay khilaafka u dhexeeya labada dhinac oo ugu dambayntii isku bedelay gacanka hadal waxaa fashil ku soo dhammaaday kulan ay magaalada garowe ku lahaayeen xildhibaanada maamulka puntland kuwaasoo eed u jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaas xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka puntland ayaa shalay waxa ay kulan ku yeesheen magaalada garowe gaar ahaan xarunta baarlamaanka kulanka ayaa fashil iyo buuq ku soo dhammaaday kaasoo ugu dambeyntii lagu kala kacay qaar ka mid ah xildhibaanada uu warbaahinta la hadlay ayaa waxaay guddoomiyaha baarlamaanka ku eedeeyeen in uu gacan marirsaday habsami u socodka howlaha iyo sidoo kale kale ee xesho dhanka xildhibaanada ah waa kan mid ka mid a xildhibaanada uu sheegaya in xitaa uu xarunta baarlamaanka la soo galay ciidamo isaga u gaar ah kuwaasuu khalkhal amni goobta ka dhaliyey wuxuu khalkhal iyo ku geliyey guddoomiyaha baarlamaanku habsami amniga golaha iyadoo uu saaka si badrheedha ah u dalbaday ciidamada u gaarka ah isaga istaafka ah oo u jooga waxaa u jooga guddoomiyaha ugu yaraan laba gaari oo gaadiidka ciidanka ah iyo ciidan tiro badan oo si gaara isagu u leeyahay kaas oo babliga uu saaka u dalbaday ciidamadaas inay soo galaan gudaha laakiin waxay soo galeen barxadda baarlamaankaay la soo galeen hubkoodii isagaana dalbaday taas uu rabay sharaftooda iyo amnigooda uu meel ugaga dhaco waxaa socotay muddo inuu si anshax xun oo aan uu la dhaqmi sharaftoodana meel ugaga dhacayay oo soo noqnoqonaysay inta badan xildhibaanada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa kulamada ay yeeshaan waxaa hareeya khilaafaad adag kuwaasoo mararka qaar sababa in kulamadooda ay ku kala kacaan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmooyin iyo deegaano hor leh oo ka tirsan gobolkaas warbixinta waxaa soo jeedinaya mahad cubeyd جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا
deegaanada laga qaybiyey xoolaha sekada kuma koobna oo keliya halkii tuule ee aan horay u soo sheegnay adinkoo horay u soo maqlay dad danyar ah oo qaadanaya xoolo isugu jira geel lo iyo ari ayaa haddana waxaa si taas la mid ah looga qaybiyey sekada xoolaha tuulada garasdha ee hoos tagta degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaadna maqli doontaan fuqaro iyo masaakiin kale oo la siinayo tiro geel lo iyo ari isugu jirta waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa tirada xoolaha la qaybiyey maalinka geela haddii aan ku bilowno wuxuu gaarayaa sagaashan iyo siddeed neef lo-duna waxay gaaraysaa toddobaatan iyo siddeed neef halka arigu gaarayo lix boqol lixdan iyo shan neef tirada guud haddii aan soo gudbinnana waxay gaaraysaa siddeed boqol afartan iyo kow neef intaas kadib waxaa la gudagalay qaybinta xoolaha waxaana lagu bilaabay geela waxaana sidii hore oo kale geela la bixinayay shan neef halka ay jirtay tiro intaa ka yar waana kuwan dadkii la siiyey geela oo hadlaya sanadkan kow aa lay siiyey sakawaad shan geela waa lay siiyey sakadaana iyo kow ah islaamka ilaahay kor ha ka dhigo gaaladan allaha jibsho magaaga ibraahim aliw iidan garasdhaaya shan neefaa geelaya yaa ku siiye walayada islaamka cabduqaadir macalin maxamed neef geela yaa ku siiye marka walaayada islaamiga waxaa sidoo kale la qaybiyey lo-da waxaana ugu badnaa tiro ahaan inta la bixiyey toban neef iyadoo ay jirtay tiro intaa ka yar qaar ka mid ah dadkii la siiyey ayaana hadlaya ani magacayga mubaarak maxamed cabdulle waaye waxaan ku sugunnahay deegaanka garasdhaay walaayada islaamka toban neef loo caysiisay waa dhaqaalaysanaa walaayada islaamka waxaan ugu ducaynaa inaa guul ilaahay siiya gaaladan ilaahay jibi aan ugu ducaynaa xasaan waay haye maanta maxaa lagu siiyey toban neef oo nuuce lo'ah laba neefaa laygu siiyey halkan maasha allah maantaan ii horeyso xoolo lay siiyey xoolo barakeysan lagadhig wixii dhiibin ilaahay xoolo barakeysan laga dhig mujaahidiinta meel kastoo joogaan waxaa leeyahay madaxooda kor ilaahay ka dhiga ayagaa dhiiggoodan ku jiifnaa gaalada ilaahay subxaana watacaala ha jibiyo ariga ayaa ugu dambayntii la qaybiyey isagana cadad ahaan inta dadka la siinayay waxaa ugu badnaa soddon neef oo ari ah halka ay jirtay tiro intaa ka hoosaysa waana kuwan dadkii la siiyey saalax qaasin maxamed maanta waxaa lii siiyey soddon iri ah maasha allah waay waan u daceeyey walaayada islaamka magacaygeesey axmed cumar aa layidhaah maanta maxaa halkan lagugu siiye soddon neefoo iri e intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa guud ahaan warbixinadii aan kaga warramaynay qaybinta sekada xoolaha nool inta aan ku kulmayno mid la mid ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجل الضباب لنحصد النور ونجل الضباب الله أكبر الله
warkan dhegaystayaal waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan qoysas fara badan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiya degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka muudey ayaa faahfaahinaya
weli deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa si wanaagsan uga socdaa bixinta sekada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo labo taas oo ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiinta ku nool gobolka dhowaan maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa qaybiyey sekada xoolaha nool taas oo la siiyey qoysas masaakiin ah oo isaga kala yimid tuulooyin dhowr ah oo hoostaga degmada fagaare weyn oo ku yaala gudaha degmada jamaame ayaa waxaa isugu yimid boqolaal ruux kuwaas oo la siiyey xoolo isugu jira geel lo iyo ari intaba ugu horeyn qaar ka mid ah dadkii la siiyey geela ayaa ka waramaya farxaddooda iyaga oona u mahadceliyey maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame magacay nuur maxamed cismaan abikir aliyaraha magarad waxaa ka imiday tuulooyinka oo jamaama hoos yimaado naftaa quur baa ka imiday waxaa la siiyey maqaalan geela la siiyey wilayada qaala geela ay siisay markii uu horreysay oo wax zakolii siiyo hadda u kuube aniga oo degmadeeda atahay degmada jamaama waxaa la ii siiyey qaalan geel walaayada i siisay walaalah isii muraadkooda adduunyi aakhir ilaahay asahlo gaaladana ilaahay ha jabiyo ilaahay ha jabiyo ilaahay ha jabiyo waxaan deganahay deegaanka buulguduud saaka walaayada waxay ugu casuuntay ay ii siisay qayb ahaan soddon neef oo ari ah sidoo kale qoysaskii la siiyey lo-da iyo ariga ayaa dhankooda muujiyey dareenkooda farxadeed waxaan halkan aan mahad ballaaran aga jeedinayaa allahna abuurtay oo kelimada tawxiidkana waafajiyey xamdiga alle kadib waxaan u mahad celinayaa walaayada islaamka khaasatan walaayada degmada jamaame oo halkan igu wareejisay toban neef oo lo ah waxaana farxad noo ah maanta inaan shareecada islaamka aagga aan degannahay laga tadbiiqinayo wanaagga iyo faa'iidada laga helana ay noo muuqato oo ka imid goobweyn xoolaha jeesakaawaatiga waxaa nalagu wareejiyey jamaamo degmada soddon neef oo ari e ayaa nalagu wareejiyey maktabka sakaawaatiga walaayada islaamiga jubbooyinka jamaamo waa faraxsannahay waa ku faraxsannahay walaayada waa salaaman tahay waa ku mahadsan tahay horaantii bishan waxaa guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah si toos ah uga bilowday bixinta sekada xoolaha nool iyada oona laga qaybiyey degmooyin iyo deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waa inaga intaa